aaska caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan kheyrtana dhegeysanaysaa waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayo oo toddobaad walba aad dhegeysataan barnaamijka anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idila socodsiinaya farsamada waa zaki mar kale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayo
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradee isku soo noqod wanaagsan kheyrta hawada inaga dhageysanaysa barnaamijka caafimaadka raadi haysnaay ayaad maqlaysaan toddobaadkan hadduu rabi raali ka noqdo barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa toddobaadka naasnuujinta oo lagu qabtay jaamacadda zamzam ee magaalada jowhar waxaana kasoo qeybgalay ardayda wax ka dhigata jaamacadda zamzam ee magaalada jowhar kuwaasoo loo sameynayay wacyigelino iyagoo lagu baraarujinayay in ay guryahooda kula laabtaan waxaay halkaani ka bartaan waxaana wacyigelintaasi ka qayb qaatay oo soo jeedinayay doctor cabdiraxmaan cali oo kamid ah dhakhaatiirta magaalada jowhar iyo sidoo kale doctor ibraahim yalaxow oo kamid ah dhakhaatiirta wax ka dhiga jaamacadda zamzam ee magaalada jowhar waxayna sharaxaad kooban ka bixiyeen faa-iidada hooyada iyo ubadka ay u leedahay naas nuujinta iyo in caruurta la siiyo naaska maadaama manacan waxaa laga yaabaa macnaha bannaanka ay keenayeen in oo la qabso waayo wax walba bannaanka yimaada bannaanka in adaptation sameeyo oo la qabso it's take time waqti ay qaadi kartaa manaha tan wax kuma karta waxaa waaye inuu cunugii caanihii naftiga ku qaado allergy somehow waxaa dhici karaa dan inuu micnaha waxyaabaha increase riskigi micnaha waxyaabaha raafkina micnaha ay kordhaan karta ay keeni kartaa waxaa kaloo ku- kimaanka waxaa la waaye overweight micnaha cunugii inuu micnaha daahiisa kordho aabanaa waxaa kaloo imaanka waxaa ka mid ah in increase riski anemia micnaa inay kordheen micnaa xaddiga anemia micnaa maadaama micnaa tusha haddii imaanka ku qadaro alaab hoos macnaa kara anemia anemina ogtihiin cunug waxaa waaye khatar riski badan oo galaa waxyaabahaas dhan waxaa waaye iyo waxaa u dabxe tahay basis cancer micnaa waxaa waaye hooyada micnaa micnaa qaybta naaska oo ku saameeya waxyaabaha kansarka so marka waxaa waaye riski artificial feelinka waxyaaba u badan waxyaaba inta ku qoran waaye marka u imaan kara waa dii micnaa cunuga micnaa naaska hooyada siinaynin oo micnaa waxyaaba ka duwan la siinaayo disease waxaa imaanaya marka waxyaabahan u badan ay imaanaya so marka haddii marka waxaa u badan waxaa imaan kara breast feeding button waxaa waaye in kow horta la hubiyo waxaa u waxyaaba adequate milk micnaa waa cunug in la siiyo horta caano ku filan micnaa haddii cunugii caanaha ama naaska ay ogtihiin hooyada caano ku filan la siinaysa sooma laakiin haddii cunug waxyaaba bannaanka ay keenaan ama saas lagu siinaa cunuga helaayo caanihi ku filan karaayo so marka waxay u muhiimsan tahay in la hubo to ensure in la hubo waxaa waaye adequate milk production ka micnaa waxaa waaye soo saaridda ama caanaha si ogtihiin marka muhiim waaye sidee loo hubinaa marka iyadoo la raacaayo for six months micnaa maxaa waaye lix bilcudud micnaa cunuga markuu dhashto lix bilcudud hore maxaa waaye in la siiyo caana sama wax ka baxsan loo muuqda micnaa so marka in la hubiyo maxana muhiimad waxaa waaye in la siiyo lixda bil ugu horeyso caanaha wax kale aan la siinayna micnaa so marka waxaa kaloo dhici kara micnaha muxuu ahaa in babyga micnaha inta badan micnaha waxaa kumaan karo frequency tagka micnaha waxaa different amount of the milky each of the feed micnaha waxaa waaye amounti uu qaadanaya micnaha cunugii micnaha dhibaatooyin oo micnaha oo si fiican u qaadanaya hataa way keeni kartaa waxaa kaloo imaan kara cunuga waxaa loo baahan twenty four hourska in la siiyo eh, caanaha keliya inta udhexeyso eh, micnaha muxuu ahaa afar boqol afartan ilaa iyo waxaa waaye kun laba boqol labaatan m l micnaha iyadoo micnaha la xisaabina xisaab ahaan ah lama siin in la siiyo cunug inta udhexeyso micnaha iyadoo over average kala sameyn waxaa waaye 8 ml inta laga rabo per day per day waxaa waaye halka maalin halka maalin celcelis halka maalin ma ahayaa macnaa tirada number meesha ku qoran macnaa keliya ma ahan macnaa muxuu ahaa halka maalin gudaheed aan siinaa macnaa inta u dhexayso siduu out of the first six months macnaa waxaa waaye inta u dhexayso lix bil u horeysa in la siiyo macnaa inta inta macnaa hours inta la siiyo macnaa twenty four hours so marka waxaa waaye marka in kow adequate macnaa waxaa oo helo ininka waxyaabaha caano ku filan iyo waxyaaba in la siiyo inta u dhexayso six months waxyaaba dhan waxyaaba qayb qaadanaya cunuga in la siiyo macnaa maxaa waxaa frequency-ga iyo inta u dhexayso twenty four hours-ka numberka macnaha inta lo- loogu talagalay fridge-ka oo ah in la siiyo inta u dhexayso macnaha maxaa per day oo ah six months waxyaabaha commonka markay imaanayaan breastfeeding-ka markay problemka imaanayaan kamid ah waxaa kaloo im- waxaa waxaa imaan kara inay imaas micnaha maxaa waa cunugii micnaha inuu ku yimaado breast eh, tendris waxaa waaye dan qasho dhamasho waxaa la lahaa cunugii habarta mamada waxaa laga yaabaa naaski micnaha tiisiga xawaas ay ku imaadaan xanuun hadduu dan qasho ku imaado ku yimaado marka maamada ma kari karto cunugii nafsi micnaha maadaama uu xanuun hayo sooma cunugii micnaha naaska intaa gacanta ku qabato cunugii tiis micnaha saxda kusishiin saxda xafiyo loo siiyo micnaha basod noqonaysa waxaa imaanaya tendris waxaa waaye dan qasho ama waxaa inuu ku imaado inta ku imaanaya meebris waxaa waaye iftimaas inuu ku yimaado micnaha xanuun waxaana keeni waxaana keeni kara xanuunka maxaa waaye there is some factors maxaa keeni kara macnaha motivin problema keeni kara so how sidee marka the most common problems ugu badan waa marka oo ugu adkay waxaa waaye breastfeeding problems in macnaha inay mamada keri wayso xanuun ku yimaado aysan macnaha awoodi wayso xanuun inaa sii wayso macnaha waxaa waaye problemka ugu badan oo ku imaan kara waxaa kaloo imaan kara waxaa lahaayo waxaa waaye waxaa kaloo imaan kara cunuga ina macnaha eh, xilliyada macnaha oo qabow kaleento ama diirnaanshaha ama qabow u jiro kaleento inay ima- inay imaado brestigan ku imaado macnaha maxuu ahaa eh, extension and bumping of the some milk eh, can be provide relief and mother eh, make to the airola easier to waxaa la- eh, waxaa la- eh, maxuu ahaa si fudud micnaha micn- cunugii caani waxyaabahaas dhan micnaha dhibaatooyin badan ay ku yimaadaan haddii micnaha cunugiis qabow ama diirnaash ku yimaado maadaama eh, micnaha xanuun oo jiro waxyaabaha u badan waxaa xanuun kasoo imaado cunugii micnaha mala qabsan kara ama naaska in la siiyo waxyaaba problem ku imaanayo haddii danqasho ama micnaha ku yimaado soo marka dhibaatooyinkaas dhan waxaa waa waxa keeni kara xanuunkaas u sababa micnaha so micnaha waxaa waa marka sidee marka micnaha maxaa xanuunkaas maxaa keenaan oo ku imaanaya micnaha dhibta naaska ama marka mara maxaa keeni kara waxaa kii kiimeen kara waxaa waaye waxaa loo baahan yahay requires attention proper waxaa waaye an position of the event micnaha waxaa loo baahan yahay si sax in loo saxo micnaha position waxaa lahaa sida lagu qabanayo sida daafurka arkaysa positionada iyo waxa saban waa horaa soo alfama haddii cunuga positionkiisa la qaldo maxaa imaan kara waxaa imaan kara inuu cunuga sidii micnaha muxuu ahaa si sax ah inay cunuga micnaha loo loo waxay waayo waxaa kaloo kamid ah inaan micnaha la helo supportive measurementska in la helo in kulli wax kamid ah nursingka iyo micnaha maxuu ahaa the beginning of the feedingka less waxaa slide of the uh, waa nibbles after nursingka micnaha waxaa waa applying waxaa u badan horta ee, inta badan oo wacyigelinta ama ama inta badan maxaa waaye loo sheegaya waa nurse soomaa nurse markii markii loo sheegay micnaha yaa iyusi gudbinaya maamada soomaa yaa istaafka ka shaqeynaya nurse soomaa waxaasoo dhan waxaa marka waxaa loo sheegaya qofka nursingka ah qofka nurseka asaga micnaha aduunki maamada waxaas kaagelinaya soomaa waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa marka inaa si si sax ah u sheegto dadka waxaa laga yaabaa inaad ku sheegto oosan maxaa laga yaabaa qofkii bukaanka ama maamada fiican aan loo sheegin xagga maxaa kaga kara marka in khatartii micnaha sidoosi ahaada laakiin haddii si sax loogu sheego waxaa waa waxaa yaraan kara micnaha dhibaatooyinku way yaraan karaan soo marka mar waliba waxaa muhiim loo baahan yahay marka in micnaha maxaa waaye attention la helo micnaha waxaa waaye qofka inaad si micnaha dareen ama joogto ah ama qof si loo sheego si micnaha position qofka si loo qabanayo joogta loo loo sheego si micnaha waxaa waaye waxyaabaha ugu badan micnaha laga fogaa karo samayn karo Ah, tan waxaa waaye marka waxaa imaan kara waxaa imaan kara micnaha in imaamada eh, report garayso micnaha waxaa waaye eh, wax ku maalinta micnaha fifa qana ku maato ama kiilis waxaa la qariyo ku maato waxaasna waxaa waaye marka calaamadaha ama dhibaatooyin baa ku imaanaya maadaama xanuun haddoo jiro waxaa imaana waxaa imaanaya soo maa maamada micnaha micnaha eh, qarqariye waxaasna keenta waxaa imaan kara marka waxaa waaye dhibaatooyinka imaanaya waxaa kamid ah inay maamada eh, eh, micnaha qana dareento ama qarqaryo wax dareento somehow treatmentiga waxaa kamid ah in la siiyo micnaha si micnaha treatment complete micnaha iyadoo micnaha la sameynayo bristan micnaha waa antibiotics micnaha waaye iyadoo siinayo daawooyin sida antibiotics qalajiyaasha la siinayo in la siiyo sababtoo ah waxay ka qayb qaadan kartaa micnaha waxaa breastfeedingka shulgii stopid micnaha inay micnaha waxaa waaye istaagto micnaha waxaa waaye xanuujinta naaska inay istaagto maadaama ama ay daawo xaaleen saxaabasna waxaa keeni kara sababtana maxay tahay in micnaha si micnaha waxaa loo baahan yahay advice effectska waxaa waaye talooyinka ama waxyaabaha imaan kara ama cilladaha imaan karo tababarka soo soo marka weliba waxaa loo baahan yahay marka riski oo marka increase samayn karaa oo yaraan karaa in oo micnaha maxuu ahaa in maamada micnaha daawooyinka helsiinaya saxa u qaadato soo marka riski development micnaha waxaa uu yaraanaya khatartii waxna oo yaraanaya waxaa mar weliba waxaa loo baahan yahay marka daawooyinkaas wax si loo siinaayo inaad qofka oo si saxa loo siinayo maamada way ka dhalan kartaa waxaa kaloo imaan kara eh, inuu imaato micnaha daawadii naftigeeda naftigeeda inay micnaha eh, ay keento micnaha waxaa lalahay bris access inay keento haddii marka daawadii antibiotic somehow waxaa dhici karta micnaha in naftigeeda micnaha inay keento micnaha waxaa ahaa, eh, khatar haddiisan maamaha si sax loo siinin waxyaabaha ka imaan kara waxaa kamid ah marka in qofka oo micnaha la sameeyo micnaha maxuu ahaa si regulary micnaha maxuu ahaa in loo sameeyo micnaha drake antibioticska in la siiyo sida micnaha in lo- loo sameeyo micnaha maxuu ahaa eh, waxyaabaha eh, co- eh, comforting ku ah micnaha xasilku dareemaysa nursingka in loo sheego si continuous loo so- loo- loo socodsiiyo micnaha waxyaabaha fertilisaka micnaha meelaha dhibaatooyinka ka dhalan kara ama meesha dhibaatada ka dhalata micnaha in la ogaado karo so haddii daawada qofka ma iska siin karo iyo dhibaatada ma micnaha qofka stageka maraysa maaha haddii daawo qofka bil ama anuu bilaaw yahay mase bilaaw yahay laakiin waxaa la marooso inaan micnaha waxyaabaha daawadiisa xabsiiso si micnaha saa effectiska micnaha ay yaraadaan waxaa kaloo ka mid ah proper hand washing micnaha qofka sameeya gacmaha inuu nadiifiyo way ogtihiin eh, hand washing very important qofka oo weliba micnaha maxaa medicalka ah waxaa laga rabaa ama ama daawo ama qof si ama staag joog ama shaqo qabo waxaa laga rabaa marowga inay gacmaha nadiifiyo sababtoo ah marowga waxaa jirtaa meel jirtaa soo maha gacmaha marowga lacag micnaha meel ka jirta marka waxaa waaye inaan si sax gacmaha u nadiifiso kale waxaa waaye procedure ka mid tahay si micnaha waxaa waaye qofka uu ogaado waxyaabaha kasta inay yaraan karto waxaas haluu dadaal gacmo dhaqanta ka ah contradiction ka micnaha waxyaabaha qataraadka oo micnaha dhiba- oo daawooyin keeni kara grisfield maxaa kamid ah Eh, mother will be active tb micnaha mama waxay qabtaa tb tuberculosis ay qabtaa maxaa kaloo qofka ku dhici karo inuu maamada micnaha ku dhici karo waxaa lahaa loo yaqaan herpes lesion of the mother breast micnaha waxaa waaye in maamada naftigeeda micnaha lesion waxaa lahaa dhaawac micnaha oo laga dareemo ama ama ama dhibciga laga dareemo skin oo micnaha maxuu ahaa eh, maamada qaybtan immuno waxaa waaye immunovirus aa lahaa inuu micnaha laba mut h i v iris iyo waxaa ka lahay micnaha maxuu ahaa h i v iris keliya maana iris waxaa acquired immunodeficient virus kuwa ku duuyaa marka so marka events maama sometime waxaa dhici kara inay ku dhashto cunuga waxyaabaha metabolismka errorka inuu ku dhaco kale sida micnaha waxaa loo yaqaana calcitenia iyo waxaa loo yaqaana phenocalciuria waxaa loo yaqaana inta badan waxaa waaye calaam macnaha cunuga waxyaabaha ku dhalanaya waxaa kamid ah cudurka laba shil ma Gen- waxaa loo yaqaana waxaa waaye eh, genet- genetics and acquired maama genetic waxaa la qofka micnaha heritage micnaha qofka inuu ku dhashto micnaha oo maamada oo oo- dhaxal ahaan laakiin aquarium maxaa lahaa qofku markuu yimaado adduunka micnaha cudurada ku dhacsan waa aquarium waa la tacaali kara laakiin heritage lama tacaali karo so marka sometime waxaa dhici kara maada certain medications qofka waxaa laga yaabaa daawooyin qaar inay qaadan karto sida eh, anti-cancer therapy iyo waxaa laga qaada diuretic isotope waxaana loo qaado diuretic waxaa waaye inta badan raajinta waxyaabaas waaye anti-cancer therapy waxaa waaye daawooyinka loo qaadana cancerka waxyaabahaas dhan waxaa waaye waa waa siin karaa so last waxaa waa ten steps kala maraa sida inuu noqdo successful breastfeeding micnaha inuu micnaha ku guuleysto breastfeedingka sababta extra micnaha yaaku waxaa waye inaad number one waxaa waaye early facility provided eh, maternity serviceka oo loo talagal waxaa waaye care new born qofka ka dhashto eventska should be micnaha waa inaa ahaan inaa qofka inaa ogaado kuwa maxaa ugu horeeya hybrighting breastfeeding bolos soomaa totally negated all of the health care and staff micnaha waxaa waaye kow in horta kow la ogaa la qoro micnaha qoritaan la sameeyo breastfeeding policy micnaha habka u yahay breastfeeding micnaha system system raaca jira soo maha qofka oo naasi midka loo sameeyo soo maha policy habka inaa ku hortinaa qorati daalaga ama hadda waxaa laga yaabaa hata inay heshid warqad oo diyaarsan inaad qorantaa warqad si hadhow waxaa laga yaabaa maamada inay loo shaxo soomaali ahaan ay qaadato micnaha muhiim waa marka si loo ogaado marka waxaa waaye rotinal waxaa waaye eh, joogto ay u samayso cunuga marka maxaa waaye si loo helo inta badan waxaa waaye eh, si ay u gaadaan health care staff dadka micnaha staff ka shaqeyna adooqada wata soo maha warqadaa weysid oo micnaha message uu siinaa si sax hadda umar weysid yaa kaa jagareyna kaa jagareyna xataa qofka dadka health staffka joogo staff ka shaqeyna ku sheegi marka haddii adina dhuumata oo wixii inkiisii wixii qalbi dhos macaas adan sheegi karin aduu micnaha maxaa yaa dhibaataas iska yaa dhibaataas micnaha yaa sii badiyey maamada soo maha so marka waxaa waaye waxaadan ogeyn aan aqoon u lahayn waa inaan la wadaagta dadka medical staffka oo staffka shaqeyna laba waxaa waaye qofka waxaa la rabaa in la sameeyo training la sameeyo dadka micnaha in la- micnaha la- oo la wacigeliyo ama oo micnaha lo- loo waxeeyo security staffka ama la sameeyo skills waxaa la haysan xirfad waxaa la lahaa waxaan shaqada ama qaabka qofka loo masiir loo gaaro muhiim waaye. sidoo kale waxaa waxaa waxaa waaye ee, micnaha maxaa waaye muhiim waa necessary lama laga maarmaha micnaha waxaa waaye, policy in la raaco saddexaad waxaa waaye inform all pregnant womenka micnaha in la la ogeysiiyo maamada micnaha uurka leh ee, waxyaaba faa'iidooyinka ay leedahay ama management micnaha qaabka loo micnaha loo mac- loo control axsan la ogeysiiyo Ta- ta afraad waxaa waaye in laga caawiyo maamada head mother in laga caawiyo micnaha breastfeedingka waxaa waaye haafka ugu horeeya haawarska micnaha inta ku dhashto saacad ugu horeysa micnaha barhaaf micnaha maadaama uu micnaha anigan hal saac oo isma hal saac kala kala ka- eh, kala garo micnaha haaf maano inuu ku kor dhashto in la ogeysiyo maamada haaf ka mid in ku kor dhashto in la ogeysiyo haawarka ku kor dhashto micnaha in la maamada show mothers in la tusiyo how breastfeedingka micnaha sidee qofka micnaha loo sameeyana naasnuginta and how to maintain micnaha sidee loo joogteena in maamada loo sheego waaye Eh, they should be maxaa waaye maxaa separated and their effects mina waxaa waaye mina way kala soocanay ama waxyaabaha systemka loo wixii halkan ama wixii saxsan ama wixii wal qaatay in loo sheegaa waxaa ugu dambeeya number six waxaa waaye give newborn infants and food and drink other breast milk unless medical indicated waxyaabahaas dhan waxaa waaye in la siiyo micnaha eh, dhallaanka dhashtay in la siiyo micnaha cuntooyin ama drinks water biyo in la siiyo waxaas waxaasoo dhan waxaa waaye muhiim waa maadaama laakiin macnaha kor usoo hadla waxaa waaye cuniga biyaha caanihiisa laga ugu filamo biyaas u baahnaa so marka waxyaabaas dhan waxaa muhiim ah so dad seven waxaa waaye practice minaa in la- la practiceeyo waxbaa rumiska oo that eh, allow mothers and events remain together 24 hours per day minaa sis cunta ma kordhash waxay u baahan yahay soomaa kol minaa buuqana sabaxa jira iyadii maamada maadaama maamada minaa cunugeeda xanuun soo malcalada meel buuq ku jira saxaafada lagu ogaado kale waa qayb qaadanaysaa waxaa kale inaan micnaha la siiyo waa gif artificial treatments in la siiyo sida micnaha maxuu ahaa oo loo yaqaan waxyaabaha eh, maxuu ahaa breastfeedingka events in la siiyo kala caasan last waxaa waaye in la sameeyo micnaha maxuu ahaa breastfeeding sports micnaha groups micnaha waxyaabaha lagu taageera ama groupyada lagu sam lagu hagaayo kale in la sameeyo kale si from hospital and clinic micnaha waxaa waaye hospital and clinic micnaha hospitalka waxaa la lahaa meesha maamulka ku dhashmaana clinic waxaa la lahaa meel qof micnaha shaqsi u furtay micnaha oo ka fiirsanayo عاصمه وعواي يهاف وعواي تنس تابس كان زي ما قلت فول وعواي بريس فيلي كمان عواي لازم نجيب waxaa loo qeybiyaa competition of human breastfeed maxaa tag marada plus breastfeed maxaa la waa soo hadal marad types and composition of human breastfeed waxaa loo qeybiyaa colostrum haddii aan sheegin dambarti oo la soo di- oo ama arid milkin waa laa caana ugu horeeyo hooyad markay dhasho soo saar waxaa lahaa colostrum waa laa dambar damaan aa lahaa transitional milks sidoo kale caanooyin kale ayana oo oo- oo iyo dambarta loo gudbi kadib transition milk aa lahaa maajuur milk waxay noqonayeen transition macnaha waa kuwaas macnaha dambarkii soo raacay macnaha transition macnaha maajuur milk macnaha waxaa lahaa caanaha caadi markii hooyada soo saarto naasteed maajuur ee qaangaara colostrum marka mid kasta marka shayga marka wuxuu yahay colostrum dambarta ama early milk maxaa waaye is produced in the late stage of pregnancy waxaa soo saaraa hooyada stage ugu dambeeya markay uurka leedahay aan qaal mano waxaa maraa uurka saddex marxalad mano oo first trimester second trimester third trimester mano hooyada markii stage ugu dambeeya illness macnaha ayaa aa la soo deeyaa Eh, ilaa afar maalin kadib markay dhasho hadday maxaa dhihi laba ilaa saddex maalin kala duwan karaan boorka qaar ugu qaar laba ilaa afar maalin soconaya dhahay marka muhiimadda waxaa waaye caanahaas macnaha waxaa soo saaraa hooyada markay dhasho kadib maalmaha ugu horeeya abbaaf ayaa la saaraa anrich in antibodies waxayna qani ku yihiin waxaana ka buuxo آه، كوليسترول مكاس انتي بادي انتي بادي انا حالها يعني واحد دفاع جيرك غير غانا انتي بادي انا قاعد انا مثلا سنه دفاع مثلا سنه جيرك كيسه ودو معناها قدرتي وحيابها حنون يقول لها معناها قول لي بحوليه الدفاع معناها وقانا ترانزيشنال بيلك مع الله ايضا بروديوس على صار دمرت الكتاب انا وافر الى يوم مالك سلور ان بروتين في ورا ده حديث بروتين فربنا انت بالك انت بالك انا مع الله ايمون جلوبلين ودفاع جبت بهذا كوان لاك وحناني بروتين ويجيرهين لكن مثل بربر معنا كوليسترول ترتيش من معنا الله افر مالك دي مانوي عاني معنا كوليسترول معنا وسيرانه بروتين وانا وسيرانه اصلا ما جور ملك محايا بردوش فرا محل صارا ابروكسيميت الفين ليس أب مد كست معنا مالبي فهو جمعنا فهو مالي كدب عاكنا لتصارا أنتيل termination of the breastfeeding ilaa ay ka dhamayso waxaa dhahay marka breastfeedingka mar weliba macnaha waxaa dhahay waxaa muhiim ah in hooyada macnaha six months ugu horeyso inaysan breastfeeding sax inay samayso si maxaa loo hortagaa kow waxaa loo hortagaa dhahni cunug yani immune systemkiisa inuu hoos u dhaco sidoo kale waxaa waaye xoog difaacanaan infections waxyaabas loo hortagaa sababtoo haddii infection oo cunug oo badanaa ilmaha yariska waxaa ku dhacaan arrimahan oo waxaa lagu magacaaba gastor enteritis waxaa la dhahaa cudurrada badanaa ku dhaca irku jirta haddii marka cunugaas oo naas ku filan hooyada sii wayso mar weli wuxuu ugu leeyahay pneumonia wax wax kasta macnaa oo ku dhaca dhefid horta caanahaas hooyada waxaa lahan waxaa ku jira breast milk lixda bil ugu horeysa nafaqooyinka oo dhan nutrients nafaqooyinka oo dhan include maxaa kamid ah maxaa kamid ah fat fat kaa kamid definta carbohydrates waxaa sida waxyaabahan dhan oo wax allaala wixiyo oo xub leh waxaa lahaa carbohydrates sida bariiska waxyaabaha soo dhacun proteinsa ku jiro sida eh, ayagana waxay kamid yihiin waxyaabaha oo nutritionka hooyada ka kaban tahay vitaminska mineraleska water ada all wixii nafaqo ah oo jirka u baahnaay dhan cunugaas lixda bilo ugu horeysa wuxuu ka helaa naaska hooyadiisa it easily digested and eh, efficient efficient abuse si fudud macnaha waxaa waye cunugu ma lahayo waxaan faatis waayo waxay u baahan yihin burburin u baahan yihin carbohydrates waayo burburin u baahan yihin ma lahayo si fudud cunug macnaha oo si fudud la burburina yacni si in ku filan macnaha wuu isticmaalaa leader efficiently use waan la isticmaala sababtoo ah haddii lidaa kahor wax kasta oo cunug oo la siiyo yani wuxuu u baahan yahin burburitaan wax ilaah uu talagala maaha breast milkis also contains bioactive factors kulli marka wax sababta loo sheega waxay tahay faa'iidooyinkiisa waa immune system macnaha oo cusbasana oo oo immature macnaha aan qaan gaari immature macnaha allah kuu qaan gaari immature macnaha kuu aan qaan gaari laakiin ilaah uu talagalay oo yani difaacaas waxa waaye uu haystaa waxyaaba badan oo ku difaaca
waa tahay dhegeystayaal guud ahaan intaasaan kusoo gabgabeynaya barnaamijka tan intaan ku kulmi doono nabadgelyo
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka